wasaaradda caafimaadka dowladda puntland oo kaashanaysa hay-adda badbaadada caruurta sef the jilan ayaa magaalada badhan ka daahfurtay mashruuca talaalka joogtada kaasoo loo qabanayo lix degmo oo ka tirsan gobolada puntland mashruucan ayaa muddada uu socdo xooga lagu saari doonaa baahinta talaalka iyo adeegyada caruurta si gaar ah caruurta aan hore u qaadanin talaalka munaasabada daahfurka mashruuca waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka puntland iyo hay-adda sef the jilan oo iska kaashanaya mashruucan maamulka degmada badhan bahda caafimaadka ee degmada iyo howlwadanada goobaha caafimaadka degmada badhan furitaanka munaasabadda waxaa si wada jira uga hadlay agaasimaha waaxda daryeelka caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka puntland iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo sarkaal sare oo ka socday hay-adda sef the jilaran kuwaasi oo tilmaamay muhiimadda uu leeyahay mashruucan iyo sida loo baahan yahay in looga faa'iidaysto muddada u socdo mashruucan waa mashruuc gobollo badan oo puntlandna laga daahfuray mashruuc halka noogu qoran daahfurka mashruuca tallaalka ee gobolada inaga caawinayso sef children mashruuca gavi annagu waxaan ka helnay degmada baran waxaa looga talagalayna in la kiciyo adeega tallaalka la xoojiyo oo defolter badan la helay caruuro in tallaalada bilaabeen qaadan waaye dhamaysan waaye iyo siro dos oo la yiri caruuro badan baa jira oo aan tallaal ba helin ku mahadsantay safe children inay ka caawisay gobolka si loo helo loo gaaro meelaha lagu tuhmayo siro doska iyo xanuunadan caruurtan defolterka ah in lasoo tallaalo marka maanta halkan waxaan isugu nimi waa daahfurka mashruucan waa dacfurka talaalkan hadda aynu qaban doono wax badan baynu talaal qabanay qabanay qabanay qabanay naguma cusba maanta naguma cusba hadda kuwa imaan doono campaign oo bisha may bisha abril dabayaaqadeeda dhici doonana way soo socdaan markaas waxaa la isweydiinaya waay waay intaasoo talaala qabanasaana ay xanuunkan usoo noqonayaan marka waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto shaqaalay baa fadhiya maanta waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto xaafadaha refusaniska oo diida ama dadka awood u waayey oo imaan waayey xarunta talaalka imaan waayey maanta guryaha fadhideen daris baa fadhiya aniga guriga kugu dhegan inuusan imaanin marka ilmaheenaas baynu u taxadareynaa inaynu siino waa inaynu si lilaahay oo daacadnimaa ugu shaqaynaa talaalka tayadiisana waa inaan eegnaa oo hubinaayo laftigiisa aan iska hubinaa maanta jaanis baynu haysanaa mashruuca baynu haysanaa intaasoo tiim baynu haysanaa oo magaalada dhexdeeda ka shaqaynaya oo muddo shaqayn doona waa inaynu soo afjarnaa ilmo dambe oo jadooc ama qadheer ama difteri ku dhacday in la helo waa inuu ka taxatarna hooya xataa waa inaan weydiinaa hal arrin baan leenahay oo dhibaato ah oo iyadana markaa kaswaanba dhignaa waa meelaha la gaarin waa reer baadiyaha oo kale reer tuuladka kale meelaha qaarkood lama gaarin waa sax oo duruuf kasta ha keento in la gaari waaye laakiin waxa weeye inbalintaynu gaari karin inaynu gaarno barnaamijkeenan daahfurka ah oo ku saabsan gafi alliance horta waxaa nasiib u yeelatay in barnaamijkan hal sano iyo bar socon doona waxaa nasiib u yeelatay in lagu daahfuro baran barnaamijkan wuxuu ka shaqayn doonaa lix gobol oo degmooyinka halkaa ku qoran ay ka mid yihiin ka shaqayn doono baran ay ku jidho iyo gobolada iyo degmooyinka kale ee meesha ku wada xusan barnaamijkan wuxuu xoojin doonaa routine immunizationka buu xoojin doonaa oo xarunta laga qaadanayay mobile teams baa ku jira waxaa ku jira maxaa la yidhaahdaa outreach teams oo xarunta ka baxaya oo meesha ay ilmuhu uusan gaari karin gaaraya mobile teamisku waxay gaarayaan maxaa la dhahaa meelihii hard to reach areaska ay dhihi jirnay oo ama meelihii dhibaatada ahayd in la gaaro i d bs ha ahaato dad aan imaan karin ha ahaato dad baadiya degan ha ahaato barnaamijku waxyaabahaasoo dhan buu saboortagaraynaya marka waxyaabaha aan rabo inaan xoojiyo cudurkiina wuu jiraa tallaalkiina wuu baxaya carruurta aan la gaari karin outreachkii baa inoo jiro bil walba dhici doona waxaa inoo jira mobile teamiskii barnaamijka taas baa lagu xoojinaya waxaa kaloo la rabaa dhibaatooyin kale oo jidha waxaa wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan shaqaalaha caafimaadka kula dardaamaya quality-ga shaqada in xoog la saaro ilmihii hooyadii in la wacyigeliyo markay kuu timaado oo aad u sheegtid xilliga ay tallaalka kuu soo laabanayso